halkani waa washington lantaafka soomaaliga idaacadda v o ed si toosan noogu dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban mitirban herarka efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somaly com
ciid wanaagsan dhegaystayaal subax wanaagsan waa khamiis afar iyo labaatanka bisha sebteembar sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan Well, the capacity building agreement was is common in the industry. It's common in other industries.
heshiiskaas kubcinta awooddaahi waa wax iska caadiya oo ay samaystaan shirkadaha nala midka ah ee shiidaalka iyo kuwa kaleba waayo wasaaradda batroolka ee soomaaliya ma laha kaabayaashii ay u baahnayd si ay u fuliso hawsha ay dowladdu u dirsatay codkii aan turjumay wuxuu dhegaystayaal ahaa mareeyaha guud ee shirkadda soma oil and gas bob shepard oo mar kale diiday eedaymaha ku saabsan in shirkaddoodu ay khalad ka gashay howlaha shidaal baadhista ee soomaaliya waraysi gaara ayaannu idinkaga haynaa waxaa kaloon idiin haynaa dhegaystayaal barnaamij gaara oonu kaga hadlayno ciidda carafo marka horese warkii dunida
wararka ka imanaya gobolka nugaal ee soomaaliya ayaa sheegaya in laba qof ay geeriyootay toddobiyo toban kalena ay dhaawacantay kadib markii maleeshiya hubaysan oo watay laba gaadiid oo kuwa raaxadii ay xalay rasaas ku fureen goob lagu caweeyo oo ku taalla tuulada jalam ee gobolkaasi nugaal goobta waxaa ku sugnaa dad shiciba toddobiyo tobanka dhaawacmay ayaa la sheegay in qaybtood u dhaawacoodu liito labada qof ee geeriyooday ayaa iyaga saacada kadib meydkooda laga helay goobtii uu weerarku ka dhacay ilaa iminka ma cadda cidda weerarka geysatay hase yeeshee waxaa lala xidhiirinayaa argowsi la xidhiidha colaadda colaad ka taagan deegaan lagu magacaabo cagaare oo u dhexaysa laba beelood oo deegaan iyo daaqsin uu ka dhexeeyo islamarkaasna aan sidaas uga fogeyn deegaanada jalam iyo burtinle oo ah halka ay colaaddu ka ogan tahay colaadda cagaare ayaa soo bilaabatay sannadkii laba kun iyo lixdii taasoo ilaa wakhtigaasi galaafatay nolosha dad gaadhaya boqol iyo konton qof madaxweynaha dalka masar cabdilfataax asiisi ayaa arbacadii shalay cafis u fidiyey boqol maxbuus kuwaasi oo ay ku jiraan laba warfidyan oo u shaqaynayay telefishinka aljaziira labada warfidyan ayaa u xirnaa xukuno sheegayay inay abuureen warar aan jirin wariye baahir maxamed ayaa markii uu xabsiga ka soo baxay sheegay in riyadii xumayd ay dhammaatay haddana ay xor yihiin guryahoodii iyo noloshoodii caadiga ahaydna ay ku noqonayaan maxamed fahmi oo isna ah masri dhalashada dalka kanada haysta ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay dayntiisa wacadna waxa uu ku maray inuu sii wadan doono u dagaalanka xorriyadda saxaafadda ee dalka masar ciid wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington shirkadda somo oil and gas oo qandaraas shidaal baaris ah kula jirta dowladda soomaaliya ayaa mar kale diiday eedeymaha loo soo jeediyey ee ah in ay si qaynuunka garab marsan ay howlaheeda u waday haddaba idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga ayaa waraysi gaara la yeelatay maareeyaha guud ee shirkadaasi bob shiber wariyaha v o edaee magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli oo waraysigaasi la yeesha ayaa ugu horreyn weydiiyey waxa ay shirikaddu qabato qaab dhismeedkeeda iyo xad iyo weliba dadka xubnaha ka ah
As you know, because you were there at the signing ceremony, this was about two and a half years ago.
sida aad og tahay maadaama aad joogtay xafladdii saxeixa waxay ahayd laba sano ka hor markii aan shaqada bilownay iyadoo sooma ay tahay shirkadda ayar haddana waxaa ku jira dad badan oo khibrad durugsan sida anigo kale anigu waxaan meheraddan ku jiray shan iyo afartan sano waxaanan madax maaliyadeed ahaa shan iyo labaatan sano waxaa naga mid a qaar meheradda ku soo jiray in ka badan soddon sano marka waxaan nahay shirkad da'yar laakiin khibrad badan leh sidaad og tahay waxaannu bilownay sannadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii markaasoo aan saxinay heshiiska baadhista shidaalka ee xeebaha waayo waxaad soomaaliya ku arkaysaa xasillooni sii kordhaysa oo la xidhiirta dowladda dhexe waxaa kalood arkaysaa itimaalka baadhis shidaal oo ka imanaysa dalalka mosambiik iyo tanzaniya marka waxaannu isnidhi waa fursad wanaagsan waananu bilownay baadhistii waxaan dhammaynay ururintii xogta waxaanan siinay dowladda soomaaliya dowladdu way qaadanaysaa xogtan waxaa kalooy qaadan doontaa xogta ka soo baxda baadhis kale oo jiilaalkan la samayn doono iyadoo markaas xogtaas suuq geyn doonta marka waxayna la tahay inaannu annagu bilownay nidaamka haydarakaarboonkaee soomaaliya waxaananu rajaynaynaa haddii la helo waxoogaa nasiiba iyo samir in soomaaliya ay noqonayso mid ka mid a gobollada ugu waaweyn ee shidaal leh bariga afrika maxaad uga jawaabaysaan eedeymaha idinkaga yimid hay-adda dabagalka ee qaramada midoobay ee sheegaya inaad lacaga siiseen dowladda soomaaliya ee wax wada shaqaynahase ma la leedihiin xafiiska dabagalka dembiyada lacagaha la isdaba mariyo ee dalkan britain Well, I think um, the UN monitoring report, uh, we think the allegations are baseless.
eedaha ku jira warbixinta qaramada midoobay waxaan aaminsannahay inaanaysan lahayn sooma waxay mar walba u arkaysay howlaheeda si sharciga iyo anshaxa waafaqsan waxaanan muujinnay wada shaqayn buuxda waxaan kaloon weydiisanay golaha ammaankii qaramada midoobay inaan la fadhiisanno oo aan u sharaxno isfaham waaga aasaaska ah iyo halka uu ka jiro gaar ahaan sida kooxda kormeerka qaramada midoobay ay u turjuntay arrinta la xidhiirta heshiiska kobcinta awoodda ee aanu la galnay dowladda soomaaliya sheegi kartaa sababta aad lacagaha faraha badan u siiseen shaqaalaha wasaaradda batroolka garyaqaanka u dhashay dalka eh, canada maxayse tahay shaqada ay idiin qabanayeen Well, the capacity building agreement was is common in the industry. It's common in other industries.
heshiiskaas kobcinta awoodaahi waa wax iska caadiya oo ay samaystaan shirkadaha nala midka ah ee shidaalka iyo kuwa kaleba waayo wasaaradda batroolka ee soomaaliya ma laha kaabayaashii ay u baahnayd si ay u fuliso hawsha ay dowladdu u dirsatay marka heshiisku waxa uu ahaa midaan kharash ku siinay dowladda si ay kharashkaasi ugu isticmaasho sidii ay u qoran lahayd dad wasaaradda kala shaqeeya howlaha maamulka iyo wadista shaqada wasaaraddu waxay sidoo kale lahayd oo ay shaqaalaysiisay tan iyo sannadkii laba kun iyo lixdii qaar ka mida qareennada ugu cadcad dunida ee dhinaca shidaalka waxaana qayb ka ahaa in dowladdu ay kaalmana weydiisato sidii ay isaga bixin lahayd mushaharka qareennada noocaasi ah waxaa la sheegay in heshiiska aada la gasheen dowladda soomaaliya wax fara badan ay ka khaldan yihiin inta badanna dakhliga dowladda aanay helen meeshii marka hore eh, dakhliga faraha badan la rabay inay iyada hesho maxaad arrintaas uga jawaabaysaa Well, I think the report that you're referring to, and I have not actually seen that report, so I can't. Uh, waxay la tahay in warbixinta aad soo xiganayso inkastoonan si toosa u arag aanan ka faalloon karin waayo ma aha mid saxa waxaan se qabaa in heshiiskani uu ahaa kii ugu wanaagsanaa ee noociisa ah oo ay dowladdu la gasho shirkad shidaal marka inta aan ogahay waxaanan ahayn kama faalloon karo maxaa ka jira warbixinada sheegaya in sharikaddu ay abuurtay hay-ado gaar ah oo amniga qaabilsan suuragalna ay tahay in dadka qaarkood idinla shaqaynaya ay lug ku yeelan karaan burcad badeednimo security is obviously a, a big concern when you're conducting any sort of operation uh, in Somalia. So you have components.
ammaanku waa muhiim mar kastood ka howlgelayso meel soomaaliya oo kale ah waxaana laga yaabaa in qayb ka mid a hawshaas ammaanka ay ku lug leedahay dhinaca xeebaha laakiin inta badan halka aan ka howlgelaynaa waa berriga marka ammaanku waxa uu ahaa waxaan durbadiiba markii aannu heshiiska gallay aannu diiradda saarray saddex shirkadood ayaana hawsha ammaanka ee heshiiskan ku lug yeeshay kuwaasi oo kale ah soleys salama fikira iyo peace business group soleys waa shirkadda ugu weyn ee ka shaqaysa dhinaca ammaanka badaha ee dunida salama fikira waa shirkad ka shaqaysa ammaanka gobolka peace business groupna waa shirkad soomaaliyeed oo gaar loo leeyahay oo gacan naga siinaysa ammaanka xeebaha waana shirkadda hay-adaha gargaarka iyo qaramada midoobay kala shaqaysa ilaalinta ammaanka xeebaha soomaaliya marka sidaas ayaannu u danaynay inaannu la heshiinno shirkadahan si ay nooga caawiyaan ammaanka meelaha aannu ka howlgelayno ilaa intee la eg ayaad ku qanacsan tahay in dacwadda la idiin haysto la hakin karo marka la eego britain gudaheeda iyo caalamka intaba
well, we're cooperating fully with the Serious Fraud Office in their investigation, and we're hoping that that'll come. To a waxaannu si speedy buuxda wada shaqayn ugu muujinaynaa xafiiska baadhista musuqmaasuqa ee u k si natiijo deg degahi ay baadhistooda uga soo baxdo waxaananu siinaynaa xog kastay u baahan yihiin si xalkaas loo gaadho waxyaabaha aada hadda wadaan ee ku saabsan sidii aada u sahmin lahaydeen shidaalka iyo gaaska ku jira soomaaliya maxay ka faa'iidayaan dadka soomaaliyeed Well, I think the, the opening of the oil and gas sector and the reawakening of the oil and gas sector in Somalia is profound in a number of different ways.
waxay ila tahay in bilaabidda iyo dib u kicinta qaybta saliidda ee gaaska soomaaliya ay siyaabo dhowra muhiim u tahay ta koowaad sida aan meelo kaleba ka aragnay haddii qaybta saliidda iyo gaaska lagu guulaysto waxay keenaysaa dakhli badan oo uu dalku helo iyada oo sidoo kale shaqo abuuraysa waxaan u malaynayaa in madaxweynuhu uu yidhi in waxyaabaha ugu waaweyn ee xasilloonnida keena ay yihiin dhaqaale iyo shaqooyin la helo kani waa ganacsi muddo dheer qaadanaya waa mashruuc soddon ilaa iyo afartan sanno jiraya marka waxa uu fursad u yahay qofka soomaaliga ah iyo dowladda intaba kaasina waxa uu ahaa maareeyaha guud ee shirkadda som oil and gas bob shiber oo u waramayay waryaheena ridwaan xaaji cabdiweli maxamed cabdi sandheere ayaana nala socodsiinayay
subax wanaagsan markale dhegaystayaal ciid wanaagsan mar kale muslimiinta caalamka ayaa si weyn u ciidaya munaasabadda ciidul adxaha amaba ciidda carafo iyadoo dalalka bariga afrika ay soomaalidu degan tahayna sidaasi kole laga ciidayo barnaamij gaara oo ciiddaasi farxadda leh ku saabsan waxaa inoo haysaa falastiin axmed iimaan
alamaanta ayaanta iyo iidda wanaagsan ilaahena siiyey isagaa ku abaale ilaahena siiyey ciid wanaagsan dhegaystayaal meel walba waad naga dhagaysanaysaan aan ku bilaaba magaalada muqdisho waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa waxa uu iga waramay xalay ilaa iyo saaka oo aroor hore ah sida loogu diyaargaroobayo munaasabadda ciidda xasan kaafi marka hore ciid wanaagsan bal waxaa nooga warantaa diyaargarowga ciidda xalay ilaa iyo saaka saacadihii ugu dambeeyey sidee u socotaa waa mahadsan tahay falastiin magaalada muqdisho ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa u diyaar garowga munaasabadda ciidda ee ciidul adxa iyadoo habeenkii xalay ahaana dadku ay ahaayeen kuwa soo buuxiyey goobaha ganacsiga iyo foornooyinka lagu sameeyo rootiga waxaa aada u camirnaa meelaha macmacaanka lagu gado sida xalwada iyo wixii soo raaca goordhow markii waagu si fiican u bariyo dadka waxaa lagu wadaa inay u dareeraan masaajidda si ay salaada ciidda halkaasi ugu soo tukadaan iyadoo masaajidada waaweyn ee lagu wado in saaka salaada ciidda lagu tukado uu kamid yahay masjidka isbahaysiga marwaas sheekh cali suufi iyo masaajido kaleoo fara badan sidoo kale madaxda dowladda ayaa lagu wadaa inay dadka salaada tukashadeeda kala qayb galaan iyagoo sidoo kalena munaasabada ciidda ama qudbooyin hambalyo ku aadan ciidda uga jeedin doona dadka qalabka warbaahinta sida la filayo magaalada muqdisho falastiin maanta oo kale dadku waxa ay sameeyaan marsiqaad dheeri ah iyo casuumaad ay dhinacyada isku marinayaan gaar ahaan dadka ehelada iyo asxaabaha kala duwan sida lagu yaqaano ciidaha farxadooda marka saakay si weyn ayaa loo filayaa in dadku ay noqdaan in xoolo badan la qalo dad badan oo masaakiina oo iyagoo aan waxaysanna la qowdayo marka farxadda ciiddu waa mid aada u ballaaran falastiin ciid wanaagsan aan ku leenahay xasan kaafi adiga iyo dhammaan dadka reer muqdisho ee na dhegaysanaya wanaagsan falastiin
markana magaalada baydhabo iyo waryaheena mukhtaar maxamed catoosh catoosh waa aroor aada u hore bal waxaad nooga warantaa magaalada baydhaba sida uu ahaa diyaargarowgii ugu dambeeyey xalay ilaa iyo saaka falastiin aad baad umahadsan tahay marka hore ciid wanaagsan diyaargarow xoog leh ayaa ka jiray saacadihii lasoo dhaafay habeennimadii xalay ilaa daralkii dambe ee shalay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo dadka ay u diyaargaroobayeen munaasabada ciidul adxaha ee maanta ku beegan runtii waxaa muuqanaysay diyaargarowga in si weyn looga dareemayay dhammaan xaafadaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyadoo dadkana ay isku qaban qaadinayeen sida ay munaasabadaasi uga qayb qaadan lahaayeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo kuwa degmada ayaa iyaguna sidoo kale qaban qaado xoog lee wado oo ku aadan goobta lagu dukanayo waxay mas-uuliyiinta shaaciyeen oo idaacadaha maxalliga magaalada baydhabo ka shaaciyeen in lagu dukanayo garoonka kubadda cagta doctor ayuub halkaasi oo dadweynaha loogu baaqay in salaada ay isugu yimaadaan oo halkaasi ay ku dukadaan sidoo kale waxay sheegeen in aan goob ganacsi la furi karin kahor inta aan salaada la dukanin marka salaada la dukado kadibna ganacsigu si caadi ah u bilaabanayo
ugu dambeyntii ciidan waxaa la yidhaahdaa waa ciid ay dadku xoolo qalaan oo sida sunnaha uu qabo ah marka waa sidee qiimaha xoolaha sideese dadku u iibsanayaan xoolaha loogu talagalay munaasabadan ciidda in la gowraco
runtii maalmihii ugu dambeeyey ayaaba laga dareemayey suuqyada ama seladaha lagu iibiyo xoolaha sicir barar xoog leh ama qiimo korar ku yimid xoolaha iyadoo sidoo kalena dadka magaalada baydhabo ku dhaqan ay aada u danaynayaan in ayay gowracdaan xoolaha noocyadooda kala duwan marka waxaa muuqanaysaa in dadku ay aada ugu diyaar garoobayaan munaasabada ciidda oo la rajaynayo in si weyn ay ugu dabaaldegaan gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay mahadsanid catoosh ciid wanaagsan ayaanu ku leenahay adiga iyo dadweynaha reer beedhaba xalay xilliga muqdisho markii ay ku dhoweyd labayo tobankii saqdii dhexe washingtonna ay cadceedii galabnimoba soo jeeda weli ayaa muslimiinta ku nool dalka australia malaha waxayba noqdeen kuwii ugu horeeyey ee ooga salaada ciidda dadka salaada dukaday xilligaasi waxaa ka mid ahaa dhegeysta ku sugan dalka australia waxa uu ku bilaabayaa magaciisa iyo halka uu joogo magacaygu waa cabdiraxiin cali xasan waxaan ku noolahay qaaradda australia gobolka new south wales magaalada sydney cabdiraxiin waxaa nooga warantaa munaasabadda ciidda meelaha qaar inkastoo weli waaga u baryin meelaha qaar inkastoo ay weli habeen u tahay sida annagoo kale dadka qaar hadday soo kacayaan sida dadka soomaaliya naga dhegeysanaya weli salaadii maaragtay lama dukan adinku ma dukateen ha falastiin annaga saaka marka saacadda sideedii aroornimo magaalada sydney ayaan salaada dukanay waxaan ku dukanay meel bannaan ah fagaare la yidhaahdo lidcom xaafad ay soomaalida ku badan tahay marka si wanaagsan ayaa loo dukaday qorax fiicanaa jirtay oo wedarka aad ugu fiicnaa dad fara badan oo soomaali ay u badan yihiin iyo muslimiin fara badan ayaa meesha ku dukaday marka alxamdulilah si wanaagsan ayaa loo ciiday maasha allah haddana waa weli waa caruur waa kow iyo tobanka caruurnimo afar iyo toban saacadood ayaa noo dhexeysa magaalada hadda aad joogtay iyo halka aan kaala hadlayo washington waktigu saas uu kala duwan yahay marka la fiiriyo dadka marka soomaalida ah marka munaasabada ciidda oo weliba ciidan oo kale la joogo ciidul adxa sidee ugu damaashaadaan oo ay u xusaan maxay sameeyaan dadku
marka hore salaada marka laga yimaado waxaan kusoo laabanaa guryihii halkaas ayaa dadkii macnaha ay sameeyaan macnaha damaashaad isu imaatin meesha wax lagu wada cabaa wax lagu wada cunaa caruurtii sidii soomaaliya qaar baa waxay helaan hadiyido lacag ah oo ay siiyaan dadka waaweynka ah ciid mubaarak marka ka ciid mubaaragi kadibna waxaa la tagaa meelo kala duwan laakiin annaga reer oban xaafadda la yidhaahdo ay soomaalida ku badan tahay magaalada sydney waxaanu tagnaa olympic park ma la yidhahdo oo la sameeyey sanadii labadi labadii kun cayaarihii lagu qabtay olympica magaalada sydney marka weli meesha ayay soomaalida tagaan waa meel fagaaro ah muslimiin badan isuga tagta laakiin soomaalida intooda badan insha allah haddaan ku soconaa markaan salaada duhur dukano halkaasaa lagu damaashada halkaasaa lasugu tagaa oo carruurta qaarkood waxay haystaanbo haddaan meesha la tegin waayo dhowr labaatan sana waddankaan tegelnahay haddaan meesha la tegin waxay leeyihin ciidda maanta lama tegin mamar waxaa jirta hawadu xun tahay marka aan olympic park la tegin waxay leeyihin aaba maanta ciidii aawe marka halkaasa ciidda loo haystaa inay tahay marka badan halkaasaan tagnaa halkaasaan ku damaashaadnaa aada umahadsanta cabdiraxiin adaa mudan falastiin ciid wanaagsan ciid mubaarak waxaan leeyahay kulli caam antum bikheer firsdan ummadda soomaalida waxaan u rajeeyaa kheer basbas barwaaqi ciidan ciideeda inay ku gaaraan marka qof walba soomaaliya waxaan leeyahay kulla caam wa antum bakheer asalaamu calaykum mahadsanid cabdiraxiin cali xasan oo jooga ah magaalada sydney ee dalka australia adiga iyo dhegeystayaasha ku nool dalka australiana waxaanu idin leenahay ciid wanaagsan inta ayaana dhegaystayaal kusoo xiraynaa xubintii ciidda iyo maanta waxaan naga xusuusina in maanta aad dhegaysan doontaan barnaamijyo xiise le oon ugu talagalnay munaasabadda ciidda inta ka horeysana waxaannu idin leenahay ciid wanaagsan ilaahayna siiyey isagaa ku abaale
calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan ilaahiina siiyay isagaa kuwabaale ilaahiina siiyay isagaa kuwabaale
ciid mubaarag mar kale dhegaystayaal falastiin waa aad baad u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo barnaamijkaasi noo soo diyaarisay stuudiyana hadda weli igu wehelisa falastiin haye mahadsanidsan dheere ciid wanaagsan ayaanu leenahay dhegaystayaasheena sidii horeba aanu u sheegnan waxaa naga xasuusinaa in barnaamijyo munaasabada ciidda aanu ugu talagalnay ay dhagaysan karaan idaacadaheena soo socda oo aada u xiiso badan balse markan warbixin ka hadlaysaa gabdhaha iyo hanaanka shaqahelista ee magaalada muqdisho waxaa inoo soo diray wariyaheena cabdiqaadir maxamed gabdhaha ayaa tira muuqata ka ah dhallinyarada kasoo qalin jabinaysa jaamacadaha sanadihii ugu dambeeyey waxaase jira caqabada ay kala kulmaan suuqa shaqada oo ma helaan fursad lamid a midda wiilashu ay helaan haddaba maxay tahay sababta waxaan su-aashaasi weydiiyey nasre cabdi cusmaan oo ah xiriiryaha mashruuc gabdhaha shaqa loogu raadiyo lagu magacaabo fursad ragga mas-uulka ka ah shirkadaha qaarkood waxay ku andacoonayaan waxyaabo aanan jirin oo stereotype ah qaarkood sida gabadha waxay leeyihiin cudurdaarkeeda badan dhinaca shaqada oo fasaxyadeeda badan sida xilliga dhalmada waxay qaadanaysaa dhowr bilood waxay gaabgala ay leeyihiin dhinaca shaqada waxaa galaysa caqabad caqabadaha gabdhaha ay kala kulmaan suuqa shaqada waxaa ku lug leh maamulayaasha shirkadaha shaqada ka doontaan sida idaacadda v o u sheegtay khatre aadan axmed oo baratay maamulka ee maaraynta ganacsiga aad way jiraan tan oo wadaadada ku salaysan waa sax waa tan hadda kuu sheegaayo kaljarkana way saamaynaysaa diiniyanna waxay iyaga u aaminsan yihiin waayo inaysan gabar nimanka la shaqayn karin la fadhiisan karin waqtigay qaataan la qaadan karin waxay qabtaan aysan la qaban karin way jirtaa tan kale oo ah gabdhaha baahidooda waxyaabaha loogu faa'iidaysanayo oo weliba hadda aada usoo badataa la dhihi karaa shirkadahan brivatka ugu soo badatay gabadha markay imaato oo xataa ay xiriir lasoo sameyso qofkii markaas madaxda ka ahaa kambaniga ah shirkada madaxda ka ahaa in uu uga faa'iideysto baahideedii shaqo inuu uga faa'iideysto gabdhaha aan loo magacaabin xeerarka sarsare ee shirkadaha loo shaqeeyo ama aan ka soo muuqan hogaanka go-aanka gaara ayaa sabab u ah in gabdhaha aysan ka muuqan shirkadaha loo shaqeeyo siday v o u sheegtay nasra cabdi cusmaan inta badan waxaa la doorbidaa mas-uuliyiin inay ka noqdaan bosishanada shirkadaha rag waxay sii yareynaysaa marka nambarka gabdhaha ka shaqaaloobaaya goobahaasi meeshii gabdha hadday ku badnaan lahaayeen la dhahaayo waxaa soo xaroon lahaa gabdho badan oo meesha ka shaqeeya socda daahir diiriye waa maamulaha ururka jilayaasha aan dowliga ahayn ee koonfurta ee bartamaha soomaaliya sooshansa waxay dhalisan tahay doodaha sheegaya in diinta aysan ogoleen in gabdhuhu shaqeeyaan waxayna ugu yeertay dadka qaba fikradahaasi in meel fagaaraha ay ka caddeeyaan daliilaha ay u hayaan arrintan siday u sheegtay v o a koley waxay ku saleenayaan diinta ayaa faraysa inay guri laakiin anigu diinta waan wada dhigan diin gooni u ah aniga ma garan karo waxaa u fiican inay iyagu gabdhaha shaqaaleeyaan ama ay daliil cad u keenaan oo dadka ay meel babliga ka sheegaan laakiin shirkada weynaan leeyahay dumaraan adeeg siina iyaguna iima shaqayn karaan meelay ku salaysan tahay ma jirto socda daahir deeriye ayaa ugu yeertay gabdhaha waxbartay inaysan raadin oo keliya shaqo sare balse ay isbaraan ay ku shaqeeyaan si mutadawacnimo ah si loo gaaro hogaan shaqa lagu heli karayo walaahi number one aniga waxaan isleeyahay gabdhaha waxay u baahan yihiin inay iyagu dadaalaan inay raadiyaan qaab shaqada inaad xafiis fadhiisato keliya maahan in bal iyagu ay ku fikiraan qaab voluntarism shaqadii inay marka hore tabartaan oy voluntarismka raadiyaan oo iyagu galgal xoog la sameeyaan waa taas waa number one number twona waxa weyaan dadkan shirkadaha waaweynka leh iyagu adeegooda siiyo dadka ugu badan ay dumar yihiin in laga wacyigeliyo aqligan iyagu ay ku saleynayaan gabar shaqo lama siiyo naftigooda ayaa wacyigelin u baahan waayo adeega ugu badan ay bixiyaan dumara qaar cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho aad iyo aad umahadsan yahay cabdulqaadir oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho mar kale ciid wanaagsan waa maalintii koowaad ee ciidda carafo ciidda weyneyd ayaan dhihi jirnay falastiin weliba sandheero inkastoo afrika iyo meelo badan oo caalamka ka mid oo australia ay ka mid tahayba durbe laga ciiday annaga waxaa moodaa in waxoogaa ilaa toddoba sideed saacadood hurdaa ka soo horeysaad leedahay ilaa sideed saacadood ayaa naga xigta xilligii salaada la tegi lahaa Waa gaas.
Een, marka waxaan filayaa in aanu ciiddi la qaybsanayno labadii dhinacba Eh, dadkii ciiday iyo kuwii aan weli ciidin iyo kuwa aan weli ciidinba ciid wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale dhegaystayaal guud ahaana idaacaddeenna ee aroornimo waa naga intaa waa maxamed cabdi sandheer iyo anigoo ah falastiin axmed imaan iyo dhammaan v o a waxaan idinkaga tegaynaa codka macaan ee banxariista jannaha ka waraabiye fanaanka maxamed saleebaan iyo heestii ciidda
calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan ilaahiyena siiyay isagaa kuwabaale ilaahiyena siiyay isagaa kuwabaale
ahaataye maanta si wanaagsan u ciida way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida
arday joogta iskuulka odayaal talinaya arday joogta iskuulka odayaal talinaya ilaahiyena siiyey isababaale ilaahiyena siiyey isagaa kuwabaale
way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida
This program has come to you from the Voice of America, Washington.